warbixin loogu magac dareeyey blad gold report ama warbixinta dahabka dhiigga wata oo ay diyaariyeen urur maraykan ah oo aan dowli ahayn ayaa lagu sheegay in ruushka uu lacag badan oo uu ka helay dahabka afrika uu ku maalgeliyey dagaalka ukraine warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
warbixintan ayaa xustay in maamulka dalka jamhuuriyadda bartamaha afrika uu ku wareejiyey ruushka goobta ugu weyn ee laga qodo dahabka si uu ruushku xukunka ugu sii hayo xukuumadda ka talisa dalkaasi jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa ah dal ay colaado iyo dagaalla ka jireen muddooyinkii u dambeeyey haddaba si aan u fahanno siyaasadda dalkaasi iyo dhinacyada isku haya waxaa inoo faahfaahinaya jaamac faarax xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan jabuuti wadankan central africa ama wadanka bartamaha africa waxaa ragaadiyey siraacaad qabaliya waxaa ragaadiyey dagaalo sokeeye dagaalo cirqiya dagaalo diimeed taas oo ay u dheer tahay inay ku tartamayaan oo isku haystaan faransiiskii oo rabin inuu ka baxo wadankan uu kusii yeesho waxaweye raad iyo baysas kusii yeesho iyo isbedel doonkan dhalinyartan iminka jananadan wadanadan hadday noqoto burkina faso hadday noqoto guinee hadday noqoto wadankan iminkaan ka hadlayna central africa oo iyagu u jeestay haddii toole xagga iyo ruushka u jeestay ayaa iska hor imanaysa oo isdiidan oo isku haysata waa kii aan ogeen dagaalkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ka dhacay labada qowmiyadood waxa weeyaan kristanka iyo muslimka muslimku wuxuu ka taagan yahay boqolkiiba shan iyo toban boqolkiiba toddobiyo toban wadanka central africa inta kale waa kristan waa wadan waxa weeyaan dadka ku nooli ay dhan yihiin shan malyan iyo badh ay dhan yihiin marka waa la garan karaa shan malyan iyo badh marka markay muslimiintu intaa ka tahay waxa weeyaan dagaalo loo adeegsanayo kolba si hadday noqoto dhan qabiil hadday noqoto dhan diimeed waxaa isku hirdinaya oo kale ruushkii iyo shiinihii oo dhana oo ka saaraya mustacmaradan faransiiskaha doonaya inuu weli cuquusha militariga iyo dadka inuu weli sii haysto taasoo ay ka dhiidhiyeen ay diideen dhalinyartan wax kusoo baratay wadanada africa hadday noqoto morocco hadday noqoto sudan ayay kasoo baxeen akaademiyada militariya fikradii mustacmaradii faransiisku way ka guurtay madaxooga markaas ayaa waxyaalaha waaweyn iminka inay noqoto garoon laysku haysto oo reer galbeedku ay kala jiidanayaan ruushka ayaa sanadkan sii dhammaanaya si weyn u furfuray siyaasadiisa ku aadan afrika isaga oo dalka bartamaha afrika ka leh dano isugu jira kuwo milatari iyo kuwo siyaasadeed sida uu sharaxayo jaamac faarax xasan danta uu ka leeyahay ruushku waxa weeyaan ama hadafka uu ka leeyahay ruushku waan ogsoonayn inqilaabkii dhacay ee ugu dambeeyey ee dhicisoobay ciidamadii vagres ay u dagaalameen waakaanku aan ogeyn ay heel iyo garab u siiyeen marka ruushku wuxuu ka leeyahay dan wuxuu ka leeyahay in ay u noqoto xudun uu ka qaado hadday noqoto duulimaad hadday noqoto istaraatiijiyado kale oo military hadday noqoto goobo ugu dhow oo macdanta laga falo inay u noqoto xudun wadankan central africa waayo wadanadii kale ku hareereysan isbedel doon faransiis nacayba ayaa ku dhashay oo iminka bilaabmay oo intii badnayd laga hirgeliyey wadanadii africa way israaci waayeen si ay mustacmarada ay u siiyaan garab ay u weeraraan wadamada iminka laga saaray laga ragaadiyey ruushku africa xoog buu kusii ballaadhay maalin maalinta ka dambaysa waxa weeyaan in uu hantiyo kolba wadan sanadkan dhammaanaya labada kun iyo saddexiyo labaatankana ruushku guli ugu waaweynaa ayuu africa ka gaadhay hadday noqoto siyaasadda hadday noqoto xagga militariga hadday noqoto wadamadan ku yaala central africa ee xeeb u dhoweyn walaal inuu ruushku ka dhigto bartamahan africa meel uu ka qaado meel uu waxa weyan u deganaado saxaraha waxa weeyaan central africa ku yaala oo laleh wadano badan oo iminka ay ka dhexeeyaan dano ruushka sidii goboladan darfuur macdanta uu ka qodo dhowr waxaa jooga soddomeeye afartameeye shirkadood oo ruusha ayaa ka qodo dahab sudan xaaladeeda waan ognahay oo waxa weeyaan kuma taagno hub badan iyo waxaa soo galay dalkan central africa iyo dad badan baa soo galay iyada xaaladeedu waxa weyan walaal waxa iminka ruushku inuu fara adag uu kusii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan bas haddii toole wadanadan bartamaha africa uu ka maamulo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo jeediyey